anayaa marka waxay leeyiin addoontii dee haddii la guuriyo oo la guuriyo milkiibay waa nuqsaamaysaa oo qiimaheedii baa nuqsaamaya ama hadday mukaatabo ahayd waxa ay ka caajizaysaa nafteedu yaani way naftiina ay caajistaa la arkaa oo ay qiimihii markaa iska soo wada bixin kari weydo mar hadday guursatay laakiin qowlka halka sheekh ku tilma waa qowl daciifa oo wuxuu ka hor imanayaa naskii qur-aanka ahaa oo ilaahay subxaana wa tacala uu leeyahay wa ankixu alayaama minkum waasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum u guuriya alayaama waa jamcu ayim waa qofkii maxaan ku dhaha guursadaa ahaa rajulun ayim imra'atun ayim baa la yidhahdaa waa qofkii aan isagu hoylaawo ahaan reer kala ahayn ha loo guuriyo rag iyo dumarba ayaa ilaha yidhi subxaana wa tacaala iyo waasaalixiina min cibaadikumna ha loo guuriyo addoomihiinna ragga ah kuwooda wan wanaagsan saalixiintaa iyo addoommaha dumarka ah kuwooda wan wanaagsan ha loo guuriyo waa amar amarkuna sida culamaa urusul ay ka hadlaan siiqatulamr ee mujarad ah can ilqaraa'ini taqtadi alwujuub siiqada awaamirtu oo waxa qarinaa wadan oo amarka ka sarfinaysa yani wujuubnimadii aan lahaynin waxay keentaa wujuub bay keentaa marka haddii haweenaydii aanay nin lahayn addoonna ay tahay waxa weeye ilaahay baa amruyo ha loo guuriyo hadday hadda dalabtaraba ka sidaabanto iyadi baa doonaysa taas baa markaa saxiixa in loo guurinayo waajib ku noqonayso waayo qofkii mar hadduu guurkii rabo dee waxaa weeye mafsado ka badan baa laga yaaba inay timaado sharcigu ilaalinaya marka waxba qiimayntani waxaan leegi maayo marka taasaa ka xoog badan walaa yuzawiju axadun axad ma guuriyo axadkoo min alawliyaa'i xigsadii ka mida almar'ata haweeney ma guuriyo min hayri kuf'in midaan kuf u ahayn oo u dhigmin uma guuriyo ilaa biridaahaa raalli ahaansheeda mooyaane iyo wa ridaa saa'iri alawliyaa dadka kale xigtada ah ee awliyada ah raalli ahaanshahooda mooyaane si kale uguma guuriyo oo taa macnaheedu wuxuu noqonayaa dee dadkii qaraabada ahaa ee awliyada ahaa ee xilkeeda maamulayey oo caqdiga yani maaragtay beherinayey masalan waaba walaalo walaalihii sinaa dee inuu midkood iska guuriyo gabadhii iyadoo aan raalli ahayn kuwii kalena aanay raalli ahayn sax maaha waa in lasla raalli noqdaa meesha laisku waafaqaa waayo kuwan kalena dee qudhoodu waxa weeye xaq bay ku leeyihiin oo welinimadii wax ka ridaa meesha ma yaalin waa u siman yihin marka iyagaan raalli ka ahayn in qof aan kufkeeda ahayn kufka iyo balse uga jeedana isagaa sheegi doonee waxa weeyaan ma bannaana fain kaana weliyuhaa weligeedu hadduu yahay alxaakima xaakimka hadduu yahay lam tusawaj looma lama guuriyo min hayri kuf'in kuf cidaanu ahayn looma guuriyo aslan asal ahaanba oo isagu mar haddii xaakimku meerinayo muraacaatu axad ama alxad lah yacani qofka u fiican ee u wanaagsan buu ilaalinaya xaakimku cidda marba qofka qofka uga wanaagsan yahay maslaxadda halkaas ku ilaalinaya gabadha marka uu bixinayo marka inuu qof aan munaasib ahayn u guuriya marna bannaanaan mayso waa in radiya taba ka raalli noqotuu leeyahay waayo laakiin dee nadar baa ku jira haddii ay raalli ka tahay iyadu waxa weeyaan inkastoo isnadee talada wax ku leeyahay laakiin raalli ahaansheedaas ma sahlana wain dacat ilaa hayri kuf'in wain dacat hadday u yeedho ilaa hayri kuf'in cid aan kufuhayn hadday u yeedho bimacnaa ay dalabto lam yalzam alweliya weliga laazim kuma aha taswiijuhaa guurinteeda haddii qof aan iyadii markaa munaasib u ahayn ile wilaayadan seeda maxaa looga jeedaa ninkan mas-uulka ah la leeyahay gabadhii isagaa bixinaya dumarku dee waa naaqisaatu caqli waddiin waxbaa dee nin baa maaragtay u sheekaynaya oo wuxuu doona markaa dee intuu u maabiyo oo wax u akriyo oo khuraafaad badan ku akriyo ee ka daba cararaysa marka weligan sideedaba gacanta waxaa loogu dhiibay hawsheedii iyo maslaxaddeedi inuu ilaaliyo marka haddii uu arka ninkan inay markay daba socota inaanu dan u haynin ile xaqiisu isna ilaashanayaayo inuu markaa iska hortaago waxba laazim kuma aha inuu dee markaa meheriyo oo yidhaahdo maaragtay inuu kaa guuriyo waxba laazim kuma aha waajib maaha wain cayanat kuf'an hadday nin kuf u ah ay cayinato oo ay carabaabato wa cayana alweliyu weliguna uu magacaabo kuf'an hayrahu midaan isagaa inuu magacaabo famanaxadkii cayanahu lweliy weliguu cayimay ayaa awlaa mudan in kaana hadduu yahay mujbiran mujbir weliyu mujbir hadduu yahay de waa abyajad saynu hore usoo sheegnay masalada khilaafkeedana wayna ka taabannay wa ilaa haddii kale oo weli mujbira aanu ahayn faman cayanathu qofkay cayimatay ayaa awlaa mudan oo aabbiyo awowdii waxa weye si gaar ay maslaxad u fiirinayaanoo iyagaa markaa tooda ayaa la hormarinayaa buu leeyahay haddii ay kay cayimatay iyo ki isagu u cayimay والكفاءة في النصر والدين والحرية والصنعة وسلامة العيوب والكفاءة كفادي تعتبر والله إلالية والله فيريا في النصر حق النصر كي يلقيها والدين الدين تحقي ذا يلقى فيريا والحرية وفي الحرية حق حرية ذا يلقيها والصنعة حق فرصمة ذا شغل ذا يلقيها وسلامة العيوب عيبك من نشهد عيبي المثبتة سقي الخيار door sugayo qofku inuu door yeesho ayaa laga egaa kafaa waxa la yahaaday markaa fuqahadu tilmaamaanoo yani kafaa'adaas waxa weeyaan arrimahaasuu tiriyey wax adugu la ictibaarin karaa sharcigu waa jiraa waxaan ictibaar lahaydna waa jiraa oo waxay leeyihiin xagga nasabka iyo dhalashada waa la eegayaa oo waxay deliishanayaan alcarabu bacduhum akfaa'u bacdin waalmawaali bacduhum akfaa'u bacdin ilaa xaa'ikan aw xajaaman xaakim baa xadiidkaa wariyey carabi qaarba qaarka kale ay kufa u yihiin wixii mawaaliya waa dadkii marka hore addoom ahaan jiroo la xoreeyey qaarba qaar kale kufu yihiin waxa weeye marka waxaa halkaa u ka soo reebaya xaa'ika qofkii ka dharka ka shaqeeya dharka toobtoola ee waxaa maaragtay mooyaane iyo ka ma toobin lahay wax toobtooba kuwaas iyagu markaa munaasib uma aha oo iyagu markaa shaqadaasi ku baxeen buu leeyihi لكن حديث كاس هو حديث موضوعة ابن عبد البر يقول هو منكر الموضوع سلوك ابن أبي حاتم يدار قدن يرقب المحدثين آيات المامي مثلا هذا مركز النصر إن لهذا عربت مارك قريشي عرفي كلا بورتن كريم ماي هاشم هدية قريشي كلا بورتن مايو يينا قلنا الواحد مشاك سيقنا مقعان تفرا بضاين وكلا قرينو وحق النصر إذا شاء الله إلى أن يحكم الشباب تبع إسلامك حافظ بن حجر وحليه في الحبارقة ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنصب حديث يعني واحد اللي هذا كفاءة حق نصب كان لإيغيو وحديث كتب المجر ويسود الإسدبول واستدلوا إن الله صفى كنانة من ولد إسماعيل حديث كان صحيح يسود الإسدين لكن الاحتجاج به نظر دليش اللي ودرج مثلا نظر باقصة ونبوس كيدي معها لكن كفاءة معتبر كيواد دينته oo xagga diintu waa muctabar kafaadeedu ina akramakum cinda allaahi atqaakum baa ilah yidhi ka idinku wanaagsan ilahay agtii idinku sharaf badani waa ka taqiga ah annaasu kulluhum waladu aadam wa aadamu min turaab dadkao dhan waxay ka yimaadeen halkaas qof dhagax ka yima jiro iyo meelbaas dadkao dhan aadam bay ku asirsanayeen ka yimaadeen aadamna ciiddaa laga abuuray imaam albukhaari aad buu masalada u xoojinaya kitaabkiisa saxixulbukhaariga ah in aanu kafaadu ay diinta un tahay waxa kale la sheegaya aanay saxnayn waxaan maarata xagga nasabka ah aad buu u radinaya wuxuu tilmaamay baabu اlikfaau fi اddiini wa qowluhu wa huwa aladii khalaqa min almaa'i basharan yani isku dhigashadu ama labada qof isu eegood un iyo xagga diinta un iyo aayaddaasu keenay wahuwa aladii khalaqa min albasharka inuu ka abuuray ilaahay subxaana watacala uu leeyahay maan baan ka abuuray wuxuu kaloo keenay markuu baabkaa tarjamadaa dhigtay abu xudayfa ninkii la odhan jiray saalim oo mawla ah haweeney mawla u ahaan jiray inuu u guuriyey ninkaa abu xudayfa ee carbeed ee ninkaa mawlaha ah hiddan bitilwaliid ibni cutba oo gabadh uu maxaan ku dhahdaa adeer u yahay ayuu u guuriyey markaa saalimkaasina mawla ayuu ahaan jiray addoon ayuu ahaan jiray imra'atu min ansaar u ahaan jiray oo ka xorowey wuxuu kaloo keenay inay dubaaca bintu zubayr ay guursatay miqdaad ibn aswad oo asalka waxaa la odhan jiray almiqdaad ibn camr alkindi ayuu ahaa markaa aswadkaasina waa aswad ibn yaquus ibn cabdiyaquus azuhri oo markaa waxa weye de isaga ayaa tabaniyey oo waxay tabaniga odhan jireen markii dambana uun saasaa loogu magaaba xilfi wuxuu la ahaa quraysh buu la ahaa gabadhaa markaa quraysh ah oo haashimiyad ah ayaa ninkaa maxaan ku dhahay mawlaa ah loo guuriyey sidoo kale faatima binti qays xadiidkeeda macruuf buu ahaa faatima binti qays oo qurayshi ah oo reer fihri ah daxaak ibnu qays la walaala ah waxaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh ku yidhi markii ay kala tashatay waynu soo marray xadiidka abujahmna waxa weeyaan u shaqala degta kama dhigo mucaawiyana waa sucluukun laa maala lahu ankixu usaamata usaama guursi ku yidhi rasuulku oo usaamana dee soo mawle ma ahayn waa mawlihii buu ah oo raggii maaragtay addoomaha aan jir waaya markaa taas xagga nasabku wax ictibaara ma laha dhalashadu sancada iyo farsamada qudheedu wax ictibaara ma leh oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qoladii reer bani bayaada yaa bani bayaada ankixuu abaa hindin wa ankixuu ilayhi waa reer bani bayaadow yacni ninka liyaado abaahindin u guuriya kana guursada abaahindina nin xajaama buu ahaadoo toobinla'a waaba ninkii rasuulka toobay ayuu ahaa marka waxa weeyaan waxa la yidhaha ictibaar ay shaqadu leedahay oo qofkaasaa maaragtay biratumo oo daasatumo iyo kabatoba iyo waxa in la yidhahdo waxba looma guurin karo shareecada kaa mid aha xorriyada waa la ictibaarinaya iyadu oo qofku addoon hadduu yahay hadduu xor yahay rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh bariira markii xornimada ay qaadatay khiyaar buu rasuulku siiyey inay ninkeedii addoonkii isaga joogi karto iyo inay maaragtay inay ka qaadan karto xorriyadeeda khiyaar diintu iyadu waxa weeye iyada asal ah oo qofkii faasiqaa gabadhi waa loo diidaya qaadka cunayey ama sigaarka cabbayey waxba loo meherin maayo waa in la yihahdaa qofkaas gabadhaas raadaysanaysa ee tukanaysay mustaqiimad ee toosan lagu guurin maayo faasiq baa tahay magacuu doon ha sheegto qiimuu doon ha sheegto mar hadduu buuriga cuno oo qaadka cuno waxa weeyaan dad kale raadsa wax adiga kuu dhigma oo maaragtay kula walaaqanaya hawlaha raadsa gabadhan marka munaasibatiin baa la odhanaya oo fasfar bidaati diin taribat yadaag diintiiba gabadhii lagu dooranaya oo ragga waa lagu dooran idaa ja'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh baa rasuulku uhi salawatu ullahi wasalaamu calayh cuyuubaha qudheedu waa waa waxyaabaha maaragtay lagu dooran karo oo cuyuubta qaarkeed waxay keenaysaa qofkii inuu khiyaar leeyahay oo fuqahadu waxay sheegi jireen ama haweeney ha haata ama rag ha haatee shan ceebood ayaa qofku haddii haweeneyda laga helo khiyaaru yeelanaya ama haddii ninka laga helo haweeneyda ay khiyaar yeelanaysaa oo aljudaamu waljunuunu walbaras cudurrada noocaas waalida iyo baraska iyo judaamka waa xanuunno xagga ninka marka laga hadlayo aljub walkhisaa baalkiiba waa go'an yahay dekarka xubankii ma jiro ninkii naagtii waa waa loo meheriyey markii laysu keenayna alaabtee meesha ma jirto waa iska maxaa iskaa qabanaya waa lagu kala tegaya khiyaar baydad khisaa waa dhufaanan yahdoo maaragtay ninkiiba waa waa waa cilniin bay yidhahdaan haweenaydii iyada qudheeda judaam iyo juun ee baraska ah iyo qarniya radka waxay yidhahdaanoo meeshiiba ama cad baa ku soo taagan laf baa ku soo taagan ama waaba iska awdan tahay meeshii waxba kama suuragal aha jimaac iyo galma la yidhaahdo iyada qudheedu waa wuxuu dee ninkii khiyaar buu yeelanaya waxaa hadda dee casrigan yimi idiskuna dee khiyaar buu leeyahy haddii naagtii markii ay ismehersadeen dhiig iyo waxnta laga qaadin lawaadeen idis qabto laag mari maayo waa cudur khatiir ah waxa weeyaan waa waana weliba galmadaas buu markiiba ku gudbaya waa halis khiyaar buu leeyahy ninka markiiba iska iskaga tegaya iska leexan waayahay wuxuu yidhi markaa taasuu markaa ku salaysan yahay isagoo nasabka iyo arrimaha ilaalinaya baa wuxuu yidhi falaa yukaafi'u alcajamiyu falaa yukaafi'u yacni uma dhigmo uma beegtomo alcajamiyu kii cajamigaa carabiyatan gabadh carabiyada oo dee cajamigii afrikaankii soomaalidii iyo cajamigii dee xitaa maraykanka soo gelayeen ingiriis iyo waxaas oo dhan ma guursan karaan gabadha carabiyadda ahayd weliga hamuudana idinkuna isu dhigan hadda kitaabka meesha wuxuu ka dhigaya wadaadku waayay walaa hayru qurashiyin mid qurashiya cidaan ahayna yani mukaafi uma aha yani uma dhigmo qurashiyatan gabadh qurashiyada carabtii kale meesha lagu riixaya meelahana dadku dee wadaadaw ilaashadeen wax laisku riixdaha walaa hayru haashimiyin yani midaan haashimi ahayna isna uma beegtoomo uma dhigmo iyo wamualibiyin reer banu mualib haashimiyatan aw mualibiyatan mid haashimiyada ama mualibiyaa yani waxa weye ma guursan karo oo macnaha dee ahlubeytka baaba lasii kala guraya qolyihii markaa dee oo naxnu wa banu mualib shayn waaxid waa kii rasulku halkaasay ka eegayaan walaa faasiqun cafiifatan walaa yukaafi'u yani uma dhigmo oo kuf uma ah weye macnaheedu faasiqun mid faasiqii cafiifatan mid dhowrsoon waa sax weeye addaani laa yankux ilaa daaniyatan walaa cabdun addoonna uma dhigmo xoratan mid xora ah oo nin xori addoon ma maaragtay nin addooni xor ma guursan karo walcatiiqu kii la xoreeyana isna uma dhigmo aw mase man axad mase aabaa waa bayaashii riqun riq uu taabtay xorrat alasl yani maxaa mid asalkeedu xor ah uma beegtoomo oo asalkeedu waa iska horiyadu marna addooneemay soo marin kii marka isagu mar uun addoon soo marin la xoreeyey ama abayaashii awayaashi waxoogaa ay addooma ahayn jiran laga soo saaray isna uma dhigmo leeya walaa duu xirfatin mid xirfa u saaxiibina uma dhigmo xirfadaasoo dani'atin shaqo hoosaysa binta dii xirfatin mid xirfa u saaxiiba gabadhii xirfadaas arfaca taa ka sarraysa waxa weeye isnama beegtoomo wadalika tusaaluka khayaaطin binta taajirin ninkii dawaarlaha ahaa yani laa yakuunu kuf'an binta taajirin mid taajir ah oo maalqabeena kii dawaarka tolay gabadhiisa guursan maayo dawaarlihii kaasuu mariyey caasoo dhan saas saxa waa nagi sheegnado ictibaar weyn ma leh wax ictibaaro shaqooyinka iyo waxaas daliil ooma hayo saas saxa waxa weeye dadkii shaqa laisku lexlixi maayo waxa weeye diinun baa la eegaya dadkan waayo walaa muciibun bicaybin yuhbitu alkhiyaara walaa yukaafiu yani uma dhigmo shaksi kaasoo muciibun ceebaysan bicaybin ceeb ku ceebaysan yuhbitu alkhiyaara yani ceeb khiyaar sugaya saliimatan mid iyadu fayow minhu min hada alcaybi ka fayow isna uma dhigmo oo yani maaragtay kuf uma aha taas way iska iman kartaa haddii dee ceebihii ceebaha aynu hadda sheegayna ay tahay oo isagu hadduu idis qaba maalan dee gabadhii caafimaad qabtay waa laga ilaalin waxa leeyahay orska tag ag mari maysaa ka kaarweydaarin adaa tegeyn allah ku caafiye ka bax baa leeyahay hawshaas waayahay walaa ictibaara bilyasaari ictibaar ma leh maaragtay xagga hodantinimadu wax ictibaara ma leh walaa shaykuuq walaa shaykhuuqati walaa bishaykuuqatina odaytinimaduna ictibaar ma leh oo yani qofkaasi waa hodan gabadhi marka maalqabeynteeda kharashka haysatee xoolaha lahayd nin faqiira guursan mayso waxaa weeyaan dee ictibaartaasi male kafaa maaha inkastoo laga yaaba dhowta inay isku basharmaan oo aaday isu fahmi waayaan laakiin waxaa weeye shareec ahaan la yidhaahdo xaggaa wadantinimia la sheegaya maxaa dakli maxaad haysataa sax maaha taas waxaa weye odaygii shaykhuka iyo xaggeedna iyana maaha waxaad la yihahda maaragtay ceeb maaha waa oday oo wakaas famataa zawajahaa yani markuu guuriyo bikayri kufrin qof aan kufrayn markuu u guuriyo weligii bikayri ridaa raalliahaansheesa raalli ahaansheeda waxaan ahayna ugu guuriyo warida alawliyaa'i iyo dadkii xigtada raalli ahaanshoosa aladiina kuwaas hum iyagu fii darajatii darajadiisa ah fa nikaaxu baail nikaaxi waa baail awliyadii mid ka mid a guuriyadoo qof aan kufrayna waa u guursho iyana raalli kama aha iyada nafteedu oo waa khasbaya dadkii isaga la sinaa masalan waalay baa ahaayeenoo kuwii kane ma ogola waxba kama jiraan guurka waayo dee raalliaansheeduna waa muctabar oo shuruuddii buu ka mid yahay qudhiisu un iskaga takrifalo ragkaa ula tashana go-aan keligiis ka qaatana yani waxa weeye sax maa lakiin hadduu isaga go-aan qaato meeriyo oo ilaa raalli ku tahay waxba dhibaato markaa yeelanayso wain raduu aw radiyat wain raduu hadday raali noqdaan aw amase radiyat ay raali noqoto iyadu falaysa lilabcadi kii fogaa uma sugnaanin ictiraadun bushi wax la yidhaahdo oo kii isaga ka durugsanaa adeerkii iyo meesha inuu yimaado haddii waalay hawsha dhammaysteen idhaha mi anugu arrintaa ma ogoli cid wax ka qori mayso waidaa ra'a alaabu aabbiya hadduu arko awljaddu awowgii almaslaxata hadduu arko danta fii taswiiji sagiiri kii yaraa u guurintiisa hadduu arko iyo wasakiirati gabadhii yaray zawajahu waa guuriyaa oo dee aabbuhu iyo awowguba maslaxadda eegayaan ilmahan yarin haddii rabay loo guuriyo inagu dhaqankaa ma naqaan lakin yamaniinta waan ku arkay wiil yaroo iska labiyo toban jira baa loo aroosaya marka dantay kale ba waxay tahay dumarka iyaga aada u shaqeeya marka wuxuu rabaa masalan inuu gabadhaasuu soo hoynayaa markaase war de gabadhii nin bay u baahantay maxaa saa u yeelaysaana me wa iskaga qaangaahaysa qaangaadhaya iskala farka ciyaaraya kule inta muddo ah waa iska socota hawsha yaa iskala qabsan doontaa ana guriga inooga shaqaynaysaadoo jikadaa iyo waxbaa khubsay dubaan oo hawlo badan baa markaa meel ka jira guriga markaa ka shaqaynaysa iyo beertii iyo waxaa gamasacaddaasay rabaan oo waxay rabaan inay ka faa'idaystaan markaa nin bay u guuriyeen laakiin dee qaangaarba maaha duu laba sana laga yaba in iskaag fadhido ama muddo ay sugto waayo marka wuxuu leeyahay haddii aabbaaba awow arka maslaxada wiilkii yaraa in loo guuriyo ama tiirid ba in loo guuriyo waa wajah waa guurinaya walaysa lahu uma sugnaanin buu yidhi markaa aabbihii iyo awowgii an yuzawijahu inuu u guuriyo amatan addoon walaa maciibatan ama mid ceebaysan addoonta inuu guuriyo ma jirto oo dee ma bannaanayso oo addoontu guurinteedu waxay ku bannaanayd marka la helo markii dee canas iyo waxa uu ka baqa sida naska qur-aanka sheegay ee qofkii canas iyo mashaqo inuu zina ku dhaca ka baqo meel xaalado gaara ila waxaa ka ratimaya carruurtii baa addoomma noqonaysa wax badan baa soo baxayeen marka xaalado gaara baa loo baniyay qofka addoon inu guursan karo tii abaysnaydna dee maslaxa kuma jirto guurkeeda wa in kaana safiihan hadduu yahay mid safiiha ah oo qofkii wax ka sii ahaayeene maaragtay xoolihii aan ku ciyaarayey ama aan xilka reerkiisa maamuli karayn oo caqligiisu aanu caadi ahayn wax kasina doqoniina ku jirtay aw mase uu yahay majnuunan qof majnuuna junuunkaasoo mubiqan mid daboola ah yani waa junuunka mustamirka aan kala go-a lahayn ba la mubiq oo waxtaaja u baahdo ila nikaaxi guur u baahdo zawajahu waa guuriyaa alabu aabbihi aw iljaddu awowi aw alxaakimu xaakimkii qofkii safiiga ahaa oo marka haddii la doono safiinimadii lagu sharay oo xoolihii laga fadhiisiiyey tasarufkiisa inuu ku takrifalo hawlihiisii xoolihii maamulkiisa laga xayuubiyey shareecadu reebtay amase waaba waalan yahayo waalidiisuna mid kala go'le maaha waa mubiq waalid dabooshay oo maxaanku dhahdaa mustamiran kala go' lahayn waayo oo la ogaado markaa qofkii inuu guur u baahan yahay waa loo guurinaya waa loo guurinayaa haddii dee markaa cid yeeshaba la helo waa loo guurinaya fain aadinuu hadday fasaxaan lisafiih qofkii safiiga hadday u fasaxaan an yacqida inuu u guursado linafsihi naftiisa u xidho guurkii jaaza waa ansaxaya kaas haddii markaa dadkii dee mas-uulka ah ay u fasaxaan oo yidhahdaan iska guurso oo wixii maaragta xoolihiisi iyo wuxuuisi deeyaan way bannaananaysaa waaye wain caqada hadduu isagu guntado oo guurkii xidho bilaa idni idan la'aan uu markaa guntado xidho guurkii fabaail waa baail waayo caqdigaasi wuxuu dimninsanayaa maal oo dee sadaaq iyo diilin iyo wixiina dee gacan kuma hayo wixi waa laga shareecadii baa ka reebtoo waa maxjuur waa la xajiray wain kaana hadduu yahay midlaaqan mid furitaan badan hadduu yahay ee kasiira alaaq tasaraa jaariyatan jaariyad buu markaa ka dhiganaya ka dhiganaya taasoo waxaysan oo keliya jaariyad macnaa waa addoon mar haddii ninkii uu nin furin badan yahay buu leeyahay waxba dadka yaanu arbushine jaariyada addoonta una iska maaragtay addoon baa loo soo iibinayaanoo dee waktiga adoomu jireene taa un baa laleeyahy marka hawshaa iska arfurjoog walcabdu cadaabtay dee furinka badani inaa ma fiicna laakiin haddana qofka tasarufka laga qaadi kari maayo in la yidhaahdo waad furin badan tahay maxaan ku dhahay aagaa guursan waxaad moodaa waxoogaa in halkaas ay tacaddi ku jiro waayo walcabdu addoonkii laakiin safiigi baa laga wadaa gi oo de marka hore isagu xoolihiisii wuxuu lahaaba waa laga manciyey tasarufka marka waxaa laleeyahy ninkan hadduu haddii hadda loo guuriyo dhibaato kala wadaa oo awal baa waxa lagu sharay baa muxuu ahaa nimaan isku fillayn garashaysu ku fillayn oo suu doona yeelaya mar haddii xoolihii laga fadhiisiiyey haddana tii loo keenaba naagna uu iska rabo tii loo keenaba uu furayo de waa dayac dadka yaanu ku ciyaarin marka waa la leeyahay addoon baa loo soo golay wa addoontaada iskaagto walcabdu addoonkii asagiiru yaraa yuzawijuhu waxaa u guurinaya asayidu sayidka ayaa u guuriya waalkabiiru kii weynaa ee addoonkii weynaana yatasawaju waa guursadaa biidnihi ay biidni sayidihi sayidkii sayidinka ayuu ku guursanaya addoonka naftiisu idan la'aan ma guursanayo rasuulku wuxu uhi ayumaa cabdin tazawaja bigayri idni mawaaliihi aw ahlihi fa huwa caahirun addoon kasta oo yaani maaragtay sayidkii sayidankii la'aantii guursaday qofkaasi waa qof maaragtay laystay weeyaanoo faxisho xumo sameeyey walaysa lisayid marka waxay leeyihin de xad un baan laga oofinayno maahe caahirnimada xagga kan qof de markaa zinadii istilaaxa sharciga ku dhacay maahe laakiin waa waa nin dembiilaah oo amar jiddo sameeyey maaha marka in xad laga oofinayo walaysa lisayidi sayidka uma aha uma sugnaanin ijbaaruhu khasbin uu markaa addoonkii khasba nikax ku khasbo uma sugnaanin walaa ilcabdi addoonkiina uma sugnaanin ijbaaru sayid sayidku inuu ku khasbo caleyh cala nikaax midkoodna kale ku khasbi maayo nikaaxi wey wabilahi towfiiq raximah llahu tacaala faslun yajibu tasliimu lmar'ati cala alfawri waay yajibu waxaa waajiba tasliimu lmar'ati haweenayda dhiibitaankeeda ay isdhiibto cala alfawri degdeg ay isu dhiibto ayaa waajiba idaa watiilaa waktiga talabaha uu dalbo zawjkii fii manzili zawji zawjka manzilkiisa uu ku dalbo waase goorma in kaana hadday tahay tutiiqu mid awoodo oo karta alistimtaaca yani istimtaac mid karta in lagu raaxaysto oo galmadii mid awoodda hadday tahay waxaa weeyaan haweenaydii inay ninkiisu dhiibto oo mar haddii la guursaday oo meel ka dhacay ayaa meeshii laga hadlayaa oo qofkii dumaree la guursaday musawajada ahayd waxaa waajib ah si deg dega ninkii inay isugu dhiibto markuu dalbo oo dalabku xaggiisa ayuunbuu noqonayaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa kii aada uga hadlay haweeneyda hadday ninkeeda isu diido yani ciqaabta ka dhalanaysa idaa daca arajul ilaa firaashihi rajulku hadduu maraadi u yeedho ilaa firaashihi faabat an tajii'a lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix marka haweenaydii dhiibisteedii oy maaragtay ninkii loo dhiibo oo macnaha iyaduba dee isu dhiibto fawr ayaa waxa weeyaan marka uu dalbo ayaa waajib ah waxaa lagu qaydee manzil haddii dee gurigoodii ay joogto isagoo aan weli meeraysanoo gurigii reerkooda ay joogto waxaad moodaa de markaa inaan waajib meeshii ka imanayn oo macnaha waxa weeyaan dee inu isagu guri geysto oo sakankeedii diyaariya ila xaq waxay u yeeratay mariin iyo masruuf iyo sakan sakan iyo meel uu maaragtay guri u dejisto waxaasoo dhan waa xilka fuulaya ninka markaa dee gurigiisi waa inu halaystaa haddaan weli guri geysan ee gurigii reerkeeda ay joogto waxba dee waajib maaha dhiibis ay dhiib ay isu dhiibaysaa ninka qaydka kale waxa weeyaan inay kari karayso oo taa macnaheedu waxa weeyaan haweeney gabadhii haddayba yar tahay oo aan iska qaadi karayn ninkan aanay xamili karaynin waa loo yarkaadinayaa ama isagooda xanuunsanaysaa oo dee galmadii iyo arrintaasna dhibaatay baa ku keenaysaa waa loo yarkaadinayaa in la karkaar weydaariye maha arrinku waayo markaa taas baa loo baahanaya wuxuu ihi fain sa'alat hadday su'aalato dalabto alintidaara sugitaan hadday doonto undirat waa loo kaadiyaa wa akaruhu intiisa badan sugitaankaasna alaaatu ayaamin saddex maalmood weeye mar hadduu isagu ninkii dalbay oo haweenadiisii rabo reerkiisii diyaargarowga hadday tahay lai kaadiyo dee marka ay ku jirto waxoogaa inay isdiyaariso ishabayso waxaa weeyaan dee waa loo kaadinayaa inta la qalqaalinayo hawlaheeda ay markaa dhammaysanayso saddex maalmood baana loo qabanay dee ka badan xaquma laha marka inay ninkii ay tiraanu markaa dee muddo mudlaqa iska qabsato waaya wuxuu yidhi fain kaanat amatan hadday addoon tahay lam yajib waajib ma aha oo sayidkii waajib kumaaha tasliimuhaa dhiibitaanka hawe gabadhii uu dhiibo haweenaydii addoonta ahayd ilaa bileyl habeennimo mooyaane wa hiya iyaduna binnahaari takuunu way ahaanaysaa binnahaari maalintii cinda sayid sayidka agtiisa ayay ahaanaysaa meesha laba xaq baa fushan hadday addoon tahay xaqii sayidkuna waa meel xaqii ninka loo guuriyeyna waa meel labadaa xaq baa jira oo laga rabaa inay oofsato marka waxaa weeyaan waxay noqonaysaa in markaa ninkii sayidka ahaa addoontii aanay waajib ku ahayn inuu maalinnimo iyadii u dhiibo dee xaqii istimtaacu waa habeennimo markaa ninkiina habeenkii baa loo xaraynaya maalintiina ninkii waxay u shaqaynaysaa sayidkeedii sayidkeediina u shaqaynaysaa oo isaga ayaa xaqii sii oofsanaya maalinnimo kii loo guuriyeyna habeennimadii buu xaqii ka oofsanaya wlmustaxabu an yaakuda azawju binaasiyata walmustaxabu shayga la jeclaystee la suneeyey an yaakuda inuu qabto weeye azawju ninku binaasiyatihaa fooddeeda inuu qabto weeye awala maa yalqaahaa marka u horraysa ee uu la kulmo oo wayadcuu uu duceeyo bilbarakati baraka uu ku duceeyo weeye saasaa la doonaya aadaab baa jirto markaa qofkii marka la xaraynayo iska fara badantay aadaabu aadaabu zafaaf oo markaa guriga loo keeno inuu salaamo sade umu salama ay tidhi markii uu rabcay inuu usoo galo rasuulku sallama waa salaamay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid halkaa foodda inuu gacanta saaro oo duceeyo oo haddii rasuulku waa kilaa xadiid ku lahaa idaa tazawaja axadukum midkiin hadduu guursado imra'atan haweenay haddii u guursado aw ishtaraa khaadiman amase uu mid khaadima oo shaqaalaha uu soo yani addoona uu soo iibsado faliyaakhud binaasiyatihaa halka afoodda ayuu qabanayaa waliyusami illah ha qabto xagga afoodda magaca allana ha magacaabo bisinka ha qabto waliyadcu bilbaraka barakana ha ku duceeyo oo wuxuu odhanaya allaahuma inii as'aluka khayrahaa wa khayra maa jabaltaha calayh وأعوذ بك من شرها وشر ما, جب... ما فيها وشر ما جبلتها علي... عليه حديث أبو داود ولي والحديث صحيح إلى وحن كويديسان إياه يعني خير كذا كويديستي خير كأبقى أغرطين وان كويديست إلى وحن كامان قال الشر كذا الشر كخص qofka ilaahay buu saa u baryayaa isagoo madaxa saafooda u haya waxaa la mid ah xoolihii baa la mid aad iibsanaysa haddii tuluudii geelahayd baarkeedaad qabanaysaa iyana waad ducaynaysaa khayrkeeda ilaahu si neefkan sharkiisa looga nabadgeli waa shar saas oo kale oo gaarigii isaga hadda soo iibsatama la akhriyaya waa la akhriyaya culimada mucaasiriinta leeyihin ina wax dhiba mare iska ducaysaan gaari qudhiso shar iyo khayrba mare waa gadoomayaa adu waa dhibau keenayaa adu waa marka gaari qudhiso waad iska akhrisanaysa waad iska daabo ducaysanaysa marka wa iska aadaabtu way badan tahay oo markaa uu soo galay inuu salafki waxaa laga soo guuriyay wax nasu xadiid ma jireen inay laba ragcadood tukan jireen waxaa ka mid a inuu marka uu intaan u tegin uu iska soo cadaydo oo rasuulku markuu gurigiisa soo gelay uu cadayan jiray cadayashadaas marka waxay ku socotaa in dee haweenaydiisi iyo maaragtay qofkii uu tadhiirkaa iyo in afka uu daahirinayo ayaa la doonaya ومعاشرة طيبة يا ماشي لقربها معاشرة وعاشروهن بالمعروف شيء معروف وناقص اليقان كل رقمها وينك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال الله سبحانه وتعالى ويعود مركا ويملك الاستمتاع ويملك ملكيا منك زوجك الاستمتاع الراحيس بها هويني يقول راحيسه من غير إضرار يعني الآن يقول راحيسه oo dee inuu dhibaateeyo laa darara walaa diraara ba xadiisku ahaa in la dhibaateeyo markaa looma baahna oo haddayba xanuunsanayso oo kale jiran tahay waanay awoodu lahayn markaa inay dee iska xamisho galmadii maaha dee inuu markaa isagu dantiisa eegto ee qoftan inuu dhibaateeyo waa inuu ka ilaaliyaa oo is-ilaaliya ayaa loo baahaya waayahay wuxuu yidhi walahu wuxuu leeyahay zawjkii an yusaafira inuu safro bihaa haweenaydii la safro in kaanat hadday tahay xoratan xor hadday tahay inuu la safro oo meeshu u safraya u kaxaysto ayuu xaq u leeyahay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh zawjaadkiisa waa la safri jiray walahu wuxuu leeyahay an yaczila inuu casli sameeyo canhaa xaggeeda u ka casliyo xoratan kaanad ahaataya zawjadii aw mase amatan ahaatay oo casligu marka uu shahwadu imanaysa uu bannaanka ku daadinayaa ee gudaha aanu ku daadin farjiga gudihiisa oo markaa xubinkii bannaanka ula soo baxo ayaa iska bannaan laakiin ilawlaa sidaasay awlada ee mudanayd ee habbooni waxaa weeye an laa yafcala sidaa inaanu yeelin marka casligooda waa kiida xadiidkii jaabir baa daylu ahoo kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzilu casli baanu samayn jirray oo dumarka yani shahwada bannaankaanu iskaga daadin jirray qur-aankuna waa soo degiyey isagoo qur-aanku soo degayo taa macnaheed waxa weeye haddii arrintu aanay bannaanayn oo aan naloo oggolayn dee waxyigaas tilmaami lahaa marka halkan waxa weeyaan laakiin sida awlada waa saa u sheegado waa karaahi a'immadu yidhahdaan fuqahadu waxaana awlaa inaanu arrintaas samaynin sababtu waxa weeyaan gaar ahaan mar hadday xorba tahay qoftan dee waxa weeyaan waxay u baahan waxay noqonaysaa istimtaaca naftiisii ayaa dee naaqis ah oo iyana dee sida uu u rabo isagii marka wax uga yimaadaanba iyadiina rabaa danteedii hawshan in loo dhammeeyo marka waxa weeyaan in la dhibaateeyo maaha waxyaabaa kale ka hadlaan haddii baynu casli soo qaadno casli uu keenay manci wuxuu manci alxamli kiriinkii maaragtay ilmaha joojinayey ma la isticmaali karaa oo kuwan gaaladu had iyo goor ay hay-aadku ay faafinayaan oo ay leeyihiin waxaa la yidhaha maaragtay magac bay ka bedeleen si maaragtay dee ay dadka uga dhaadhiciyaan dadka loo loo jeclaysiya arrintaa ee waxay leeyihiin tandiim alusra habaynta reerka reerkaa la nidaaminaya adoo carruurtan sanad walba iska dhaalanaysa looma baahnee waa tandiim xoogaa habayn reerka kuusada la habaynayo markaa kiriinkaa qaado xoogaa laba iyo saddex markay kugu dhashaan khalaas iska laba sano kadib iska saasoo kale waxaasi ku hadlaan ma bannaana mancu xamligaas ilaa bishuruud xaalado gaara mooyaane oo iyagu marka horeba waxay leeyihiin dadkan faraha badan ee dhalanaya baan la oggolayn taasina waxay ka soo horjeedaa maqaasidii shareecada diinta ilaahay waxaa loo soo dejiyey oo guurkan uu ka mid yahay guurkanba in carruurta la badiyo iyo hadafku yahay tasawaju lwaluuda alwaduud fa innii mukaafirun bikum alumama yowma alqiyaama guursada kuwa raggooda jecel ee taranka badan waayo waxaa weeye ummadaha ayaan idinku faanaya ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa ka xita xadiidkaa rasuulku inuu arkay habeen habeenada ka mida la tusay nebiyun walaysa maahu aad wanabiyun wa macahu axad ilaa u arkay markaa nebiya higil fara badan dad la socda markaastaa waxaan idhi waa ummadaydi markaasaa mise waa muuse iyo dadkiis markii dambe waxaan arkay kuwa kaloo iyana ka sii badan markaasa waata ummadda taa macnahedu waxa weye de inuu rasuulku salawaatu ullahi ku faanayo ayna tahay wax wanaagsan ummaddana waxa weeye cadowga cadowgana dee in loo diyaargaroobo oo dad badan loo helo gaalka oo muslimiintu ay tiro badan noqoto oo tiro badan waa la isku muquuriya tirada badan waxbay tartaa ilaahay baa subxaana wa tacaala cizada ku sheegay oo man iyo galad baa lagu sheegay wajacalnaakum akara nafiiran baa qole lagu leeyahay ka tirada badani waxa weye waa shay markaa ammaan ah oo ilaahay ammaanay subxaana wa tacala wadkuruu id kuntum qaliilan fakasarakum baa ilahay leeyay yacni xusuusta marka haydeen wax yar oo alla subxaana wa tacala idin badiyey waxaa markaa khat ah oo dadka laga dhaadhicinaya dadkan gaaladu had iyo goor ay ummadda ku dhex faafinayaan waxaa weeyaan tiradan badan dadku hadday bataan oo dadku ayo wax soo saarka iyo baa kala badanaya khalaa'iqda bani aadamkii markaa dhow wax cunaan cuntadii baa yaraanaysa cuntadii baa yaraanaysa saas darteed waa in dadkii la siiyaa maaragtay tarankii la yareeyaa khuraafaadkay ka mid tahay gaaladu isku akhriyayso ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa dadkan waxay cuni lahaayeen dhulka geliyey si kastoy u bataan cuntadii waa diyaar oo ilahi baa dee qur'ankiisa ugu sheegay wamaa min daabati wamaa min daabatin fi اlardi ila calى اllaahi risquhaa wax kasta oo dhulka korkiisa tukubo oosan ku neeflaah oo noolo ah ilaahay baa subxaana wa tacaala arsaaqaya saa darteed baa waxaa weye khuraafadaa laysu akhriyaya gaalo inaga dhaadhicisay risiqaa yaraanaya ama dadkaba dee laga dhaadhicinaya biilka xaggaad ka keenaysaa hadday carruurta kugu bataan waa sheekooyinka dadka markaa lagu akhriyaya beenta culimmadu marka waxay yidhahdaan xaaladaha qaarkood haddii haweenaydi ay xanuunsanayso marka qaarkood waxaa dhacdaa ina qofkan qalliin lagu sameeyey oo ilmihii dhinac laga soo saaray oo ay dhici karto haddii ay markaa si deg dega uru qaado nafteedu halis ay tahay xaaladaha noocaasoo kale ah oo markaa iidankii ninkana loo baahan yahay zawjka dakhtar markaasi kuwa lagu kalsoonyahna uu tilmaamay in ay dhibaato u keenayso haddii ay markay isku nuugga iyo waxyaaba ay dhalaan oo markiiba qaarkood ay qaadaan in dhib ay u keenayso oo nolosheeda halis ay ku jirto xaaladaha way bannaananaysa oo dee daruuradu waxa weeyaan axkaamteeda gaarka ay leedahay waayo wuxuu uhi walahu an yulzimaha bimaa yatawaqafu alistintaacu walahu wuxuu leeyahay zawjkii an yulzimaha haweenaydii inuu ku laazimiyo ku waajibiyo bimaa aladikii yatawaqaf uu ku taagan yahay alistimtaacu istimtaac iyo raaxaysku wuxuu ku taagan yahay calayhi korkiisa uu ku taagan yahay inuu ku laazimiyo ayuu leeyahay wadaalika alqusli maydhigiiba weeye min alxayd xayd laga maadho oo dee maala yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib qofkan hadduu markuu rabo inuu galmoodo xaydkan ay ka daahir noqoto inuu qubaystaa waa daruuri oo ilahay baa wuxu uhi walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna faidaa taaharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah marka wuu amrayaado inuu wixii dee si ugu istimtaaco oo xaajadiis u guto wixii xaajadii istimtaacu aanay suurooba ilaa la helo haddee xaydkii ka dahaar ay ka goodaxaydkii wayna qoysataa aymaa qaarkood way yidhahdaan saxarafiyadoo kale taqriiban inay mar haddii dhiigi go-ay intaana qoysan waa loo tegi karaa laakiin sida raajix waxaa weeye fa idaa tadaharna waa tahaaro waynay qaadataa oo iyadii ay qubaysataa marka ay maydhataa loo tiriya albaani kudhis waxaa madinu arrintaa bannaynayay oo leeyahay way iska bannaan tahay haddii axtaari qoysan in loo tegi karo laakiin jumhuurtu saama wa bimaa iladii kii ayaa isna uu ku laaziminayaa oo uu leeyahay inuu ku laazimiyo yatawaqafu uu ku taagan yahay caleyhi korkiisa kamaau ladaati yacni jimaaca galmada taam taam noqoshadeeda iyo maaragtay wixii u raaxayn oo dhan taam yeelaya wuxuu ku taagan yahayna inuu ku laazimiyo uu xaq buu leeyahay wadalika alqusli maydhigi wey min aljanaabati janaabo laga maydho walistixdaad iyo timii hoose oo la iska nadiifiyo waizaalati alawsaakh wixii awsaakha iyo uskagii iyo waxaasoo la iska nadiifiyo oo arrimahan o dhan waxay soo gelayeen baab lmucaashara xaggii mucaasharada ee waxaa la rabaa dee waa ninkii qofka dumara waxaa la rabaa inay si fiican ula dhaqanto oo ay isdiyaariso janaabadii ku qubaysato wixii maaragtay tandiif ku saabsan sida kitaabku waa tilmaamay ay isnadiifiso qubayska dhar fiican u labisato waxaaso dhan baa la doonay isaga qudhiisa waa laga rabaa maaha isaguna inuu hayla xunxun gashayo isaguna aanu qudhiisu maydhasho iyo diyaar garow aanu ku jirin iyadoon hawsha ku wajahantahay maaha isaga qudhiis waa laga doonayaa oo ibnu cabbaas waxaa laga soo guriyey inuu yidhi innii la uxibbu an atasayana lilmar'a kamaa uxibbu an tatasayana lii waxaan jeclahay buu yidhi inaan isu qurxiyo haweenayda sida iyaduba isu kay qurxinayso lianna allaha yaquulu walahunna milu اladii calayhinna bilmacruuf iyana waxay leeyihiin wixii dushooda saaraa oo macruufka ah wanaaggaba iyaguna leeyihiin oo iyagana marka in laysu hagaajiyo waxa weeyaan waa shay markaa dee mucaasharadii labada araf ah oo mucaashara ayiba mucaamalada labada araf bay ka imanaysaa faslun yaxrumu nikaaxu اlummi waاljaddaati wain calowna halkan wuxuu ka hadlaya waxyaabihii dadkii muxarabaadka nikaaxu guurkooda aanu bannaanayn ayaa laga warramaya waa yaxrumu waxaa xaaraana nikaaxu اlummi hooyo guurkeedu waa xaaraan waljaddaati iyo ayooyin guurkoodii ayaa xaaraana wain calowna haba sii salameeno ayy hooyo hooyadeed hooyadeed hooyad saas baa noqota ama dee jaddaadku meesha damaan ba ka yimaadeen xagga aabbi xag hooya labada way noqonayaan ama aabbo hooyadii hooyadii ilaa akhiri waalbanaati wayaxrumu waxaa xaaraana nikaaxulbanaati hablihii uu ninku dhalay guurkoodii baa xaaraana wa banaatil awlaadi yacni awlaadi wiilashii gabdhaha ay dhalaan baa xaaraana ama awlaad dee waxaa soo gelaya rag iyo dumar bee yacni awlaaddaadii carruurtaadu gabdhahay dhaleen ama wiilal ama gabdhatay doonaan bahaadina baa xaaraana wain safalna hoos ba ha u dhaadhicin walakhawaati yani yaxrumu xaaraan nikaaxulakhawaati hablihii walaalaha ahaa guurkoodii baa xaaraana wa banaati alikhwati walaalihii ragga ahaa gabdhahay dhaleen guurkoodii baa xaaraana walakhawaati hablihay walaalaha ahaayeen qofka ninka hablay dhaleen baa guurkoodu xaaraan yahay wain safalna haba si maxaan ku dhahay hoos ha mareenoo macnaha sii fogaadaan sii dhaadhaceen tiradaan sii fogaateen oo marka wuxuu tilmaamayaa waxaa weeye in waa aayaddii naskii baa ku qotomaa oo ilaahay subxaana wa tacala uu leeyahay xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum وcamaatuكم وkhاalaaتuكم وbanaaت الأhi وbanaaت الأkti aayaadkaas aayaddaas ba alla subxaanaه wa taعala kaga warramay inaanay bannaanayn oo waxay u qaybiyeen fuqahadu dumarka guurkoodu xaaraya saddex ba u qaybiyeen saddex qaybood muxaramaat تaxriima muؤabadan kuwa la yska xarrimay oo xaaraannimadoodu ay abadi weligoodba tahay weligoodba guurkoodu marnaba aanu bannaanayn kuwa afar qaybood baa soo hosgelaya muxaramaatun binnasab oo kuwan hadda aynu sheegayno toddoba ah iyo muxaramaatun biradaac nuugmo kuwa ku xaaraamoobayo oo toddoba ah iyo muxaramaatun bimusaahara xidhiidtinimo kuwa ku xaaraamayo oo afar ah marka afartaa xidhiidtinimo ku xaaraamoobaya waa ummu zawja zawjada ninkuu qabo hooyadeed waa xaaraan musahaaray ku xaaraamoodo weligeed marna bannaan mayso bintu zawj oo xaaska ninkuu qabo gabadhay dhashay oo iyadoo shardiguna yahay dukhuulo mar hadduu u galmooday u tegay waxaa weeyaan iyana weligeedba gabadhaas xaaraan bay ka tahay wiilka uu dhalay gabadhuu qabo waxaa weeyaan iyaduna bimujarad alcaqdi mar hadduu meheriyeyba xaaraan bay weliga ka noqonaysaa ninkii yani wiilkaa dhalay xaaskiisa aayadii oo zawjatu ab ah iyana waa bimujarad alcaqdi mar haddii meher ku dhacay odaygii uu meherstay ga qof dumaraah marnaba markaa wuxuu dhalay ubadkiisa ahaa ile aayay noqotee yaabaana is arkin bahday doonaane marna ku noqon maysa xalaal waayahay waxaa afreeya muxaramaad xagga sababka ahoo waa licaankii oo licaankii ninkii iyo haweenaydii mulaacanad u dhex martay ee isqabay lagu kaa dhaqaajiyey xukunkaas ka dhacay iyana weligood ma bannaanaya marka afartaa waxaa la yidhahdaa waxay noqonayaan musaaharadi ay noqonayaan waayahay afartaas waxaa weeyaan taxriim muabad baan u jeeda taxriim muabada taxriim muwaqafna waa laba qaybood oo muxaramaatun liajli اljamci dad loo xarimay guurkooda kulmintaa loo diiday in la kulmiyo dartood oo ninkii waxaa loo diiday inuu kulmiyo laba gabdhood oo waala guur ku kulmiyo laakiin mid hadduu qabo dee ta kale ma keeni karo oo iyadu waa jamcintaa la diidaya ee tan hadduu furata kale waa guursan karaa waa muwaqat marka gabadh iyo eeddadeed gabadh iyo habaryarteed waa liajli jamci oo dee hadduu mid furaamay ka dhimata kale waa guursan kara marka waa muwaqat muxaramaatun liajli cadad kuwa loo xarimay xagga maxay tirada oo haddii afar xora uu qabo ka xidhantay khalaas tiradaasa xarimto mid shanaad ma in guursan karo oo addoonkii hadduu mid qabo mid labaad ma guursan karo waa liajli cadad haddii mid ka baxdo tii kale markaa dib waa guursan karaa tirada waa waa gudaysa waa muwaqat ama uu furaamo ka dhimato kaasina waa qaybta labaad halka maxaynu ku haynaa laba qaybood soo maaha muxaram mu'abad ah iyo taxriim mu'aqat ah waxaa jira muxaramaad la yidhaha taxriim taari mid isagu taari ahoo yacani markaanu yimi laakiin isaga qudhiisu dee waa laga bixi karaa waa shay taari oo markaa soo dariyey uun oo maalan iyana toban baa soo hosgelaya toban almusawaja tii la qabay haweenayda la qabo dee guur ku dhici maayo almuctada tii caddada tirsanaysa waa laba almustabra'a addoontii maxaan ku dhahdaa ninka soo gashay oo nin hore dee haystay oo la doonaya baraa'atu raxmkeeda in la ogaado waxaa afreeya zaaniyaddii oo zaaniyaddii in lama guursan karo hadday zaaniya taha oo lagu yaqaana zinadii ilaahay ka toobad keento oo shay taari oo zinadan baa u diidaya tii la furay saddex ninkii naagtii saddex buu ku furay saddex waa ka dhammaadeen waxaa weeye waa shay taarica khalaas xataa tankixa zawjan hayra almuxrima waa xiraamkaa u xidhan lama shukaansan karo lama guursan karo mar hadday muxriman tahay cimradii ama cajkii waa muslimad gaal ma guursan karo waa kaafirada aan ahlu kitaab ahayn muslim ma guursan karo mushrikada waa tii shuuciyadda ahaydba soomaliba hadday doontaa ti madaxiyada oo ilaah ma jiray aaminsantah meer lama guursan karo xaaraan wey addoontii qofkii kari karaya inuu guursado mid xora ah oo looma baahna oo isna waxaa weeyaan taxriim daari ayaa la yidhaha waxaa tobnaynaya khuntaagii qofkii labeebka aan weyla garama nin baa ma naagba ilaahay kala caddaado naagnimada ku caddaado looma dhowaanayo saddexdaa qabood buu noqonaya waayo wuxuu yidhi waalcammaatu waalkhaalaatu wain calowna waayo yaxrumu waxaa xaaraana nikaaxulcammaati eedooyin guurkooda ayaa xaaraana waalkhaalaati habaryaro guurkooda ayaa xaaraana wain calowna kor baa sii noqdeen wa ummi الزawjati waxaa xaaraana nikaaxu ummi الزawja yaani xaaska uu qabo hooyadeed guurkeedii baa xaaraana wa ummahaatu nisaa'ikum waa kaa la yidhi subxana wa tacaala wa jaddaatihaa ay ayooyinkood zawjada uu qabo ayooyinkood baa xaaraana oo aanu guursan karayn qofka uu qabo dumarka uu qabo wa aswaaji aabaa'ihi wa yaxrumu nikaax baa xaaraana aswaaji aabaa'ihi aabbayaashii dumarka ay guursadeen ayaa xaaraana oo aabba iyo awow bay noqonaysaa walaa tankixu maa nakaxa aabbaa'ukum min annisaa wa awlaadii wa aswaaji awlaadihi carruurtiisu dumarkay guursadeen baa xaaraan ka ah waanu guursan karaynin waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum haaulaa'i kuwaas kulluhunna dhammaantood yaxrumna waa xaaraan bimujarad alcaqdi bay ku xaaraamobayaan caqdi intaa la soo sheegay markuu caqdi ku dhaco xaaraan bay noqonayn wa amaa bintu zawjatihi yacni xaaskiisa gabadhii ay dhashay oo nin kale ay u dhashay falaa taxrumu xaaraan kama aha xaaraan ma aha ilaa bidukhuuli gelitaan mooyaane oo dee in galma ay dhacdo ayay ku xaaraamobaysaa ilaa bidulaa falaa taxrum ila bidukhuuli bilummi warabaa'ibku allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna waa kaa la yidhi subxaana wa tacala fain abaana alumma hooyadii haddii uu fasaxo oo markaa dee furo qabla adukhuuli galmo ka hor bihaa markaa hooyadaa uu u galmoodo oo gabadha uu markaa gabadhaa hooyadeed xallat lahu xallat xaal bay u noqonaysaa lahu ninkii bintuhaa gabadheeda xaal bay u noqonaysaa waxa weeye haweenaydii haddii uu intuu meheru ku dhaco laakiin aanays arag oo saa uu ku furo dee waxa weeyaan gabadheedii waa guursan karaa fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum baa ilah yidhi subxana wa tacaala wayaxrumu waxaa xaaraana calayh calaa shaksi waxaa ka xaaraana man axad baa ka xaaraana wai'ahaa yacni uu jimaacay axadu aabaa'ihi aabbayaashii mid ka mida cidduu u galmooday xaaraan bay ka noqonaysaa aw abnaa'i axadu abnaa'ihi wiilashiisa mid ka midii qofku u galmooday bimilkin ugu galmooday aw mase shubhatin ugu galmooday xaaraan bay ka noqonaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan ee haweenaydii uu markaa aabbihii uu u galmooday nikaax faasida oo kale ugu galmooday amase addoon bay ahayd oo maaragtay iib faasida ayaa dhacay ama jaariyada addoon mushtarag oo dad badan ka dhaxaysa buu u galmooday wixii noocaa wixii ku xasisay o dham isagana xaaraan bay ka noqonaya wa ummahaatu mawtuu'aatihi kuwii u galmooday hooyooyinkoodna bimilkun ugu galmooday aw shubhatin shubha ugu galmooday baa ka xaaraana huwa isagu ugu galmooday wa banaatuhaa yacni mawtuu'aadkaas uu milku ugu galmooday ama shubha ugu galmooday banaatuhaa baa iyana xaaraana gabdhahoodii baa ka xaaraana waayahay oo addoontii dee markaa uu u tegey gabadheediina dee waxaa weeyaan ninkii xaaraan bay ka noqonaysaa kullu daalika kuwa almadkuurkaa la soo sheegay dhammaantii taxriiman xurrima waa la xarimay taxriiman xaaraannimo xaaraantaasoo mu'abbadan mid la abadiyeeyey ah arrimahaasoo dhan waxaa weeye taxriim mu'abbada oo aan la oggolayn wayaxrumu waxaa xaaraana an yajmaca inuu jamciyo bayna almar'ati haweenaya wa ukhtihaa iyo walaashi aw amase camatihaa haweenaya eedadii aw amase khaalatihaa amase habaryartii yacni qof dumara iyo walaasha inuu kulmiya xaarana wa an tajmacuu bayna alkhtayn amase gabadh iyo eeddadeed inuu kulmiyaan bannayn ama gabadh iyo habaryartii intuba axaadiis iyo adilla ayay leedahay wain tazawaja hadduu guursado ninkii imra'atan haweenay hadduu guursado uma dabeetana wati'aha uu jimaaco abuuha aabbihii haweenaydaa uu jimaaco aw amase ibnuhu wiilkiisu uu jimaaco bishubhatin shubha uu ku jimaaco oo amase wati'a uu galmoodo huwa ninkii ummaha taa iyada ah ee u guursaday hooyadeed uu jimaaco aw amase bintaha gabadheeda uu jimaaco bishubhatin uu ku jimaaco infasakha nikaaxuhaa nikaaxeed waa fasakhay haweeney buu guursadayoo markaasaa odagii yacni maxaanku dhahdaa aabbihii baa u tegey shubha iyo waxba ugu tegey de waxay noqonaysaa markaa markay saas u dhacday wiilkiisi markaa dee xaaskiisoo kale ayay noqonaysaa waayahay amase waxaa jimaacay wiilkiisi baa jimaacay oo shubha ku jimaacay xaaskii markaa dee maxay noqotay aayadiisoo kale ay noqotay ama isaga ayaa wuxuu jimaacay qoftii uu qabay hooyadeed amase waxa weeyaan gabadheedii waxaaso dhan shubhay ku yimaadeen oo kale maalan shubhay ku yimaadeen oo ismoodsidaysa un bay waxu dhaceen nikaaxi markaa qoftaas waa fasakhmaya yuu leeyahay waman xaruma min dalika binnasabi xaruma birda waman axadkii xaruma ku xaaraan noqday min dalika xaalu kaa ka mid yahay binnasabi nasab xaggii iyo xaggii abtirsimada dhalashada ku xaaraam noqday xaruma biradaaci خضاعينا وكحاراموية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وكالله سبحانه وتعالى يحرم بر- من الرضاع ما يحرم من النصب نواكي حديثك أها ودقوتي دمر أيدي والنوغين هوي ونقطة wixii ay dhashayna dee waxay la noqdeen walaalay u noqdeen waxaa weeyaan walaasheed habaryar bay u noqotay ninka maxaanku dhaha caanaha caaneeye qoftan uu jaqayna aabbu u noqday wuxuu dhalay walaalkeed bay noqdeen isaga walaalihii adeer bay qoftan u noqday ilaa akhiri dumarkii u la dhashay eedday u noqotay halka umaad ka wadaysa waayo waman xa- wuxuu yidhi waman axadka xaruma uu xaaraan noqday nikaaxuhaa yacni nikaaxoodu uu xaaraan noqday minman xaaluu ka mid yahay dakarnaa waannu soo sheegnay xaruma wad'uhaa jimaacooduna xaaraan weeye bimilkilyamiin lagu jimaaco kuwa lasoo tilmaamay lasoo sheegay ee nikaaxooda guurkoodu aanu bannaanayn milkulyamiinna laguma looguma tegi karo oo taa macnaheedu waxa weeye haddii ninkii laba gab laba dumar ah oo addoomma ah uu mid markaa milkulyami ku jimaaco tii kale xaaraan bay ka noqonaysa oo eeddadeedna xaaraan bay ka noqonaysa oo habereetada xaaraan bay ka noqonaysa macnahaas kale ku socota saa hafsihi faahfaasho wuxuu ihi waman axadka wadica u taga amatahu addoontiisa uma dabeetana tasawaja guursada ukhtaha walaasheed guursada aw cammataha eeddadeed guursada aw khaalataha habareerteed guursada xallat lahu way u xalaalowday almankuuxatu yacni tii mankuuxad ahayd ee dee la guursaday baa u xalaal noqotay wa xarumat ilmamluukatu tii mamluukadahaydee la milkiyeyna xaaraan bay ka noqonaysaa oo taacnaa xukunkii laysuma keeni karo waan tajmacuu bayna ukhtayn iyo xukunkaas bay la mid noqonaysa qaadanaysaa weeye billahi tawfiiq رحمه الله تعالى ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة عن كسوق الجير وحجابه من محرمات كأها ضمرك نقول كود أنا بنارين أيو كسو هذا يشغل نكاح ليه ويحرم حارانا على المسلم طفك مسلم كوحا كحارانا نكاح المجوسية haweenaydii majuusiyadda ahayd dabcaabudka ahayd ayaa xaaraana guurkeedu xaaraan yahay walwahaniyati wahaniyadii asnaamta caabudaysay ayaa xaaraana walmurtadati tii ridowday ee islaamka ka baxday baa guurkeedu xaaraan yahay waxa uu ka hadlaya hadalka sheekhu inaanay bannaanayn ee qof muslim yihi naag gaalada inuu guursado oo noocyadan uu sheegay ahlu kitaabku markaa ka ixtiraazayaa majuusiyaddii waa dabcaabudka kuwa maaragtay dabka caabuda oo majuusta la yidhaahdo wasaniyiintuna waa qofka wasanka sanamka caabudaya si mushriki quraysh oo kale murtadaduna waa waa taridowda ilaahi subxaanahu watacaala diinkiisi ka baxday iyadoo marka hore islaam ah إلهي بان سبحانه وتعالى قرآن كسكولة ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن والعمة مؤمنة خير من مشركة وكأقول سنين مشركاتك مشركاتك الدول عميمة يعني قوة صولا تمام هذا الشيء مرتددي وسوق ليسا قالوا لي قوة نوعية ذا سأل الشيخ وسوق قليل walaa tumsiku bicisabi lkawaafirna baa alla subxaana wa tacaala yidhi oo aayadaas markay soo degtay saxaabadu way iska fureen kuwii qabay dumar gaala ah sida cumar bn khadaab radi allahu canhu laba haweenoo qabay labadiiba uu furay baa la yidhahdaa marka alla subxaana wa tacaala wuu xarimay guurka kuwaas naagtaa ridowdayna iyana dee waaba dil xukunkeedu oo man badela diinahu faqtuluuhu rag iyo dumarna waa isku mid ومن أحد أبويها كتابي ومن أحدنا قولكي اسم بنانا أحد أبويها لبعد أبامت كمده كتابي كتابي يهي والآخر كان مجوسي مجوسي يهي oo midna aabaheed ama hooyaheed midun ba ahma kitaaba marka haddii dee xaaraan iyo xalaal isu yimaadaan kulliba taxriimu ayaa xaaraanta la qaalib yeelaa waa dii dee kitaabigii baxtiga ahaa aabbihii hooyadiisu kitaabay ahaayeen haweenka haweenaydii ahayd haddii la baneeyey guurkeeda mid ee, ee, iska dhala ah waxa weeyaan guurkoodu bannaan maayo walamatu lkitaabiyatu wayaxrumu xaaraa nikaaxu lamati alkitaabiya addoontii ahlu kitaabka ahayd ayaa waxaaraana guurkeeda oo aan bannaanayn wa jaariyatu bnihi wiilkiisa addoontiisii inuu guursado ayaan bannaanayn wa jaariyatu nafsihi naftiisa addoonta u lahaa ee u milkiyey inuu guursado aan bannaanayn wa maalikatuhu ee, tii isaga milkiday inuu guursado ayaan bannaanayn laakiin yajuusu waxaa bannaan wadcu lamati addoon tegitaankeed baa bannaan addoontii alkitaabiyati kitaabiyada ahayd bimilkin yamiin milkulyamiin loogu tago halka markaa wuxuu leeyahay ee, addoontii adoomii buu ka hadlayaa hadday ahlu kitaab tahay dee guurkeedu ma bannaana oo dee ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa addoonta la guursanayo wuxuu u shardiyey islaamnimo ayuu shardiyey qur-aanku famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat baa la yidhi subxaanahu wa tacaala wixii gacmihiinu hanteen oo ka mid ah yani maarata addoommihii mu'minaadka ahaa marka addoon haddii la guursanayo waa inay tahay mu'minaad farqi baana udhexeeya guurka iyo milkulyamiin loogu tago oo la tasari wax noocaas la dumar laga dhigto farqi baa udhexeeya hadda waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan xaaraanta ah waa xagga iyadoo addoona in la guursado ayaan bannaanayn oo daliilkeedu waxa weeyaan taas baa u daliila waxaa kaloo laga qaadanaya walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum oo lafdigan muxsanaat yani markaa loo jeedo yani maxaan ku dhaha kuwii xorta ahaa oo dee kuwii xorta oo ahlukitaabka ahaa kuwaas waa la banneeyey guurkooda laakiin addoontii ahlu kitaabka ahayd waxaa weeyaan guurkeedu ma bannaana waay marka addoommihii tii wiilkiisu lahaa tii isagu lahaa naftiisu guurkeedu ma bannaana waayo meesha waxaa u kulmay alzawjiya waalmilkiya labadaas hadday kulmaan way isarfinayaan laa yashtabicaan oo zawjiya iyo milkiyo hadduu milkiyo